عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا لعاو عشرك أير لي روحا بيكسن كتاب العمل في الصلاة وكتابك كنكو حقا بين دمينه marka intii yarayd waan dib dhiganaynaa bal haben kale aan dib dhigaynaa waayo afar miril igama goy karaan baan filayaa casharka halkan doonaya inaan gaadhsiiyo ama shan miril oon hadalkaa ku jirno halkii ibnu khuseymaan xalay lahaa siiqadu isagu soo horreysiya xadiidku markuu maqaal leeyahna kolley saase waa saabi iga dhacay ee waa sanadka o dhan buu soo horreysiiyaa markaa xadiidka maqaal ku sugan yahay oo halkuu sanadka intuu dhigto matniga dhigan lahaa ayuu haddii xadiidka kalaam ku sugan yahay ayuu horta wuxuu dhiganayaa matnigii markaasuu sanadkii dambaysiinaya sanadkuu dambaysiiyaa sanadka oo dhan matniguu soo horreysay ama ha siiqadow baabu salaati nawaafili jamaacatan adakani baabu salaati nawaafili sunnayaasha salaadoodii baabkeedii weeye jamaacatan jamaaca laguma tukado macnaha waa salaadii sunno ahayd oo jamac laguma tukado waxaa dee bal matalan xukumkeedu wuxuu yihi wixii kuba tacalluqsanaa iyaduna dee axaadiid kala duwan kollay soo marroo baabkaasa taas buu baabkeedii yahay dakarahu anasun wa caaishatu radia allahu canhumaa can inabiyi sala allahu calayhi wasalam macnaa iyadoo jamac lagu tukaday salaad sunno ah oon hadda ahayn dee taraawi bal matalan maca taraawiixdii buu halkan soo gelinayaa dee salaadii aanay faradba ahayn laakiin jamac lagu tukaday salaadii marka hore keli loo tukan jiray waxa sheegay oo wariyay anas ibnu maalik kolley xadiidkiisa hore inuu soo maray waa xadiidkii gurigooda isagoo yimi isagooyo inan kaloo agoonna ay daba joogsadeen ay kaba dambaynaysay hooyadiina ay ka dambaysay ee uu rasuulka ilaahay salaad halkaa kuba tukiyey waa salaad sunnay ahayd maalin bay ahayd waa laba ragcadood unbuu halkaa ku tukiyey bal markaa anas xadiidka waa wariyey caaishatu caaishana way wariso way sheegtay jamaacada sunno laguma salaad sunna oo jamac lagu tukaday radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalam oo rasuulka ilaahay ka wariso bal iyadna waxa weeyaan waa xadiidkeedii xaggan isagoo rasuulka ilaahay kollay muctakifna ahaa masjidka joogay oo salaad galay dad ay ku xidheen habeen iyo laba iyo saddex iyo habeenkii afraada soo bixi waayo oo saddex habeen iyo ay ku daba tukadeen ay ku xidheen iyada taasi waa markii dambe waaba tan taraawiixda ah ee laakiin dee isagoo markaa aan ay salaad sunno ay tahay ayay dad uu tukiyey rasuulka ilaahay jamaaco xadiidka caaishuu sheegayaana kaa weeye wuxuu yihi markaa musanifku raximahu llahu tacaala xadaanii isxaaqu qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahiima قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل سند كل دوح عصب كما جرتو كما جران إسحاقنا شيخ رحمه الله تعالى وحكو فصيري أولا يوا إسحاق بن الراهوي وحانو دولو هل كان سوى مهمل أويمي إسحاق كان هل كان بخاري أي شيخيين أو بل مثلاً wuxuu isagu taas ka dhigayaa inay dee waxa tilmaamaya ay tahay xadiidka naftiisuu isxaaq ibnu raahawey musnadkiisa ku wariyey iskhilaafa haba jiro waxoogaa yaroo dee laftigiisu mukhaalafo yare hauba dhaxayse waxaanu leeyahy isxaaq inuu munmansuur noqdona waa muxtamil dee waana kii laybay dhahaana waa ninkaa iqada ah ee dee sheekhadii bukhaari kaba mida rijaashii saxiixa ah laakiin halkan aniga xadaanaa yacquub ayay dhacday xaafid bnu xajar riwaayadiisa waxaa dhacday akhbaranaa yacquubu kolley waa riwaayada horreysiiyo abudar riwaayadiisa weeye waxaanu markaa hadal buu dhigtay cibaaradan ama tacbiirkan bilikhbaar wuxuu uga jeedaa akhbaranaadan waxay calaamo u tahay ama qariino u tahay isxaaqani inuu ina raahwe yahay waayo waxaanu raaciyey sheekhyadiisa markuu wax ka soo naqlinayo wuxuun baabu ka cabiraa taas mooye wax kale kama cabira akhbarana mooye xadaanaa ma idhaaho koleyna hore waa masale aan ugu soo celcelinay laakiin meelihii kuba yidhi tan baa kaba mida walow aynu soo aragnay iyadu xadaana ay taalo uu isaga kuba fasiray taasna aynu soo aragnay leenahay waa biictibaari alaqlab laakiin wuu sheegayaa siday noo taalaana khada maaho ruwaadda bukhaari barhkooda ay kariima ka mid tahay ayaa iyaguna xadaanaa halkan kuba wariyey oo akhbaranaa bedelkeeda wuxuu yihi markaa maxamuud ibnu rabiic waa saxaabi yarooba kan annahu isagu caqala wuxuu kasay fahmay oo dee imakana uu xusuusanyahi uu dabdinaya rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay waa garanayaa oo ujeeddadu aad ba ha u yaraado eh wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay waan arkay waana dee ficil rasuulka ilaah afcaashiisa ka miduu xifdiyeyna waa inoo soo naqlinayaayo macnaa wuxuu waxa weeyaan uu leeyahay waxaan garanay oon gartay oon garanayaa oo dee aan xusuusnahayna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wacaqala bimacnaa fahima waxafida ama oo dabo dabadhe wuxuu isaguna gartay oo uu sheegay dee annahu caqala majatan tufid majha uu tufay rasuulka ilaahay fii wejihi wejigiisa uu ku tufay min bi'rin ceel xaggii waa biyo laga soo qaaday ceel kaanat fii daarihim iyaga gurigooda kuba sugnayd oo uu yaraayo shan jir buu markaa ahaa rasuulka ilaahay baa gurigooda yimi dee arrinkanna waa imika ta'niis iyo mudaacabo taas idanka yar uu markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal taase waana gurigoodiina uu jooga uu soo siyaartay biyo la keenay oo dalwi ama wadaan ku jiray sida xadiidkaba laftigiisii hore aan kuba soo maray oo ceel iyaga gurigooda ama halkan dee deegaankoodii laga soo dhaamiyey ayuu rasuulka ilaahi intuu cantuugay ayuu wejigiisa ku tufay saasuu ugu tufay tii buu xusuusan yahay oo uu dabdiyey xadiid kale uu rasuulka ilaahi ka dabdiyey ma jirto kolleyna kitaabulcilmi baynu kuba soo marray oo baab uu dhigtay baabun mataa yasixu samaacu sagiir ilmo yar bal samaaci haddii dee majlis cilmi la keeno oo uu axaadiid maqlo goormaa la tirsanayaa waxa uu maqlay oo uu ansaxayaa samaaciisaas oo dee say markaa muxadisiintu yeeli jireenna haddii uu majliskii joogo marka dibaaqda la qorayo samica loo qorayaa uu maqlay xadiidka waayo haddii aanu waqhtigaa gaadhin oo la keeno laba jir iyo gujirba majaalista way keeni jireen iyo saddex jir iyo ruuxaan weli imaka wax kala garanba way keeni jireen inta uu muddadan ka yaryahay markaa maxamuud ibnu rabiic waxay qori jireen culimmadu marka la qorayo dadkii majliska joogay waxay dabaqada ka cabiri jireen ee dhegaystay ama kitaabka ama joogay majliskaas xadara ama uxdiray ka cabiri jireen uu xaadiray waa joogay ama waa la keenay laakiin hadduu shan jir gaadho dee qaalibanna waxay leeyihiin tamyiiska ayaa shan jir qaaliban markuu halkaa gaadho ilmaha tamyiis uu yeeshaa kolkolna ay kaba soo degdegtaana way jiraane waxay u qorayeen samica loo qorayo dee darsigaas waa darsi u xaadiro hadhow hadduu yidhaah waan warinayaana samaaciisii waa haystaa weye samaaciisii waa haystaa halkaasuu inoogu soo arooriyo shan jir buu markaa ahaa rasuulka ilaahayna waa mudaacabo iyo taas ayay mulaacabo ayaabay ahayd iyo ta'niis uu san uba yeelay imika intan xadiidka kaleu raacinaya labada xadiidba kan dheer iyo kanba horeynuu soo maray maqsuudkuna intan inooguma sugna ee dee isagaa inoo warinaya kan dheer oo ah uu isagana xadiid rasuulka ilaahi axaadiidiisii ka mida laakiin uu waasida kaga warinayo fa zacama maxmuudun maxmuud wuxuu yidhi uu ku warramay zacama halkan macnaa akhbaro weeye ama qaala shaarixubota waa inoo caddaynaya wuxuu leeyahy wahuwa min idlaaq azacmi cala alqowl inta badan zacmiga waxaan la hubin oo kala loo isticmaalay haddii la yidhaha zacama fulaanun saasuu sheegtay weeye waa hadal laga sheekisayoon la hubin ee laakiin way soo noqnoqotaa axaadiiduna way kuba timi iyadoo zacmigii la isticmaalay la idlaaqay waxaa loo jeedaana macnaa qaalaye maaha hadalkan oo iyadoo la yazacama rasuuluka sida xadiidkii dimaam oo kale macnaha qaalo iyo akhbaray la midtay tanna waa taas maaha wax imika la leeyahay waa bal ha la yska hubsado laga shakisan yahe waa xadiidkan buu ku warramay weeyo wuxuu yidhi annahu samica inuu maqlay cutbaan bna malikin alansaariya radia allahu canhu oo maxamuud baa yidhi waxaan maqlay cutbaan ibna malik ansaar wa kaana wuxaa waa nin awsa weeye wa kaana wuxaa miman shahida dadkii xaadiray badran dagaalkii beder maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam dee fadiilo ziyaada ana asxaabu badrin bay leey way leeyihiinba markaa dadkiibuu kuwa jiraayo kaba mid ahaa kitaabkeennan aan haynana kollay kitaab ka mida kutubta ayuu markaas ururiyey bal magacyadaa dadka badriyiinta ah kitaabka matigiisa markaasaa wuxuu yidhi in ayuu ahaa yaquul haddaba markaa samica wuxuu maqlay citbaana bna maalikin yaquulu xaal uu ku qowlayo kuntu waxaana usallii mid tukiya liqowmi qowmkayga banii saalimin macnaa ajrigood baan u tukan jiray waan tukanayay weeyaanoo imaamkoodaan ahaa e waxaana jirtay dadkii dee waa reerreerna waa loo deganaa madiine iyo hareeraheeda halkan ay deganaayeenna waa qubo iyo nawaaxideedo waa reerkii reer bani camri bni cawf iyoba iyo dee qolo kaleo reer bani saalim waa reer bani waa reer bani camri bni cawf oo qubo deganaa oo niman ay walaal ahaayeen iyaguna agtooda deganaa reer bani saalim bni cawf la odhanaya waa ansaar labaduba masaajido kalaa jiray oo dee horeynu usoo maray kitaabkaynu kuba soo maray oo masjidka rasuulka ahayno iyagana salaadaa lagu tukan jiray dee jumco iyo laguma tukan jirin ciidna laguma tukan jirin halkaasi haddaba isagaaba imaamkooda ahaa wa kaana wuxuu ahaa yaxuulu mid kala teedahoo dhex mara beynii wa beynahum waadin aniyo iyaga doox baa noo dhexeeya buu leeyay waa halkaa masjidku yahay reerkuna degan yahay iyo halkan gurigiisu yahay ayaa doox baa kala dhex marayay markaa wakaana wuxuu ahaa yaxuulu mid kala teedaha weeyaan oo kala xaajis iyo wax kala manciyo noqdoo kala gooyo beynii wa beynahum waadin idaa jaءat ilamdaaru roobabku markay yimaadaanay roobku doo fayashuqu waxaa adkaanaya calaya korkayga ijtiyaazuhu inaan waadiga dee daad baa socdee nin weyne weeyaane aan dooxa kaba tallaabo qibala masihim xaggii masjidkooda aan u gudbo faji'tu waan imi rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan u imi faqultu lahu waxaan ku idhi innii anigu ankartu waxaan qoonsaday basari araggaygii araggaygu sidii hore maaho waan indhadarreeyey buu leeyaho araggaygii baaban dee qoonsaday oon leeyahay aan inkiray ujeeddadu waa araggii baa sidii hore aan ahayn oo araggiisiibuu arkay inuu yar nooc dacfi kuba yimi waina alwaadiya dee waadiguna dooxan aladii beynii wa bayna qowmi aniyo tolka noo dhexeeyaana yasiilu uu socdaa idaa jaءat ilamdaaru markay roobabku yimaadaanay robdo fayashuqu calaya ijtiyaazuhu waxa igu adkaanaya markaa dooxii oo socda isagoon araggiisii aanu aadba usii fiicnayn bal markaa taas baa waxay igu adkaanaysa inaan ka tallaaboon xaggoodii u tallaabo fawadidtu waxaan jeclaystay oon annaka adigu taati inaad timaadid rasuulka ilaahay buu leeyahay inaad ii timaadidoo fa tusallii aad tukatid min beytii gurigayga xaggii makaanan meel attakhiduhu musallan aan ka dhigto meel aan ku tukado oo macnaa aqalkayga inta timaadid meel aan ka dhigto marka aanan dee marka kale waa tegaya marka aanan tegayniyo dee salaadihii sunnayaashaana way joogaan markaa faradkiiba uu tegi kari waayaana uu joogaya aan ka dhigto musallan waa meel lagu tukada aan kaba dhigto taas wey xadiidka hore aynu u soo marro laba goor isagoo laba baaboo isku xigay oo waxa weeyaan baan afar boqol iyo shan iyo labaatan afar boqol iyo lix labaatan baan filaya xadiidka raqamkiisa marna uu koobna marna uu dheera halkii masaajida ayaynu kuba soo marnay ama albuyuut dee markaa almasaajid fi lbuyuut cibaara markuu dheeraa inta kaleo ka dambeeyana waan soo marro xadiidka dee morar waanay dambeeyaan qaybo kale way dambeeyaan ee maantana uu dheereeyey san isagoo kol mudawala iyo isagoo mukhtasaraba u soo aragnay kolley markaa fawaa'id badan uu halkaa leeyahay waa kuba soo marray casharkuna waa yar dheeryahay meelo kaloo joogsi u baahana waa jiraanoo kole haddaan xadiidkii soo marray dee waan la qabaynaynaa uun cayni baan arkay oo halkan markuu xadiidkan qabanaya isagoo dee sharaxna u horreeya halkaa hore ilaa shan iyo konton faa'iido waxyaalaha laga qaadanaya lakiin wuxuu isku daray kaa isagu maxamuude hore iyo iyo kan kale ayuu iskuba daray xafidna qayb waaba dhiganayo kaba mid tahay ruuxu hadduu masjid aqalkiisa meel ka mida uu kaba dhigto masjid iyo meel uu kuba tukado uu kaba dhigto taasi kama dhigna inuu sida masaajidii oo kale waqfi intuu noqdo milkigiisii ka baxayo aqalkunbay kaba mid tahay oo ay kaba dhignee waa milkigiisunbay baaqi ku tahay weeyaane la mid maaha meel uu masjid ka dhigay boqca uu masjid kaba dhigayoo waqfi oo milkigiisii ka baxaysa arrin kale oo bal matalan iyagana ay halkan dhigtaan ama ay dee halkan fawaa-ida kaba mida wuxuu rasuulka ilaahay weydiisay inuu meel ka mida aqalkiisa ku tukado si uu halkaa u laasimo uu meeshaa uga tago ugu tukado xadiidna wuxuu kaba yimi nahyi buu kuba yimi an yuwadina arajulu makaanan inuu ruuxu meel dee ka dhigto mowdin meel uu hadiyo goor ku tukado masjidka oo kale isagoo meelun ka yaqaana meeshaasuu ku tukanaya dhici karta hadhow in idha halkaygiiyo igaba durko halkaasuun ah nahyi baa kuba yimo dee kama yuwadinu lbaciir baa xadiidkuba ah saa dee neefka geeli hadduu doono dee meel uun xerada ugaba fadhiisto oo kale saa inuu meel uun marka waxay leeyihin halkan iyo halkaas waxay kula duwayn taasi waa masjidka markay masjidka tahay dee ruuxuu halkaa intaa uu markuu yimaado halkii uu fadhiistay xaq waa u leeyahay xataa hadduu buxo weyse u baxo ama istijo u baxo ama uu soo noqonayo dee waa isaga halkiisao isaga kaga xaqa ciddii kale laakiin kole dee salaadaasi dhaafaato cidda cid kaga xaqli waa ciddii kolba usoo horeysa marka wuxuu yidhaa meel uun dee nooc riyano waa soo gelayaaba waa taas nahyi kuba yimi ama ti aqalkahayd meel geliya hadduu laasimo iyadoo dee wax basioo ku sugan ma jirto waabatanoo markaa labadooda sidan bay umuraan ittakhadahu musallan faqaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi saafcalu waan samaynaya waa ballanqaad waa wacdi waan samaynaya waan yeelaya faqadaa uu ka lahay calaya korkayga rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa igu soo ka lahay iyo wa abuu bakrin radia allahu canh bacdama ishtadda nahaaru intii cadceeddu ama maalinta ay kor noqotay adkaatay ujeeddadu cadceeddii ay dheeraatay ay noqoto barqo dheerba ay noqotay ayay xaggdee yimaadeenoo xaggaygiiba ay u soo kaceen rasuulka ilaahay masjidkiisu kaba imanaya iyaguna waa nawaaxidan qubo weeye fasta'dana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa markuu gurigii soo gaadhay baa idan dalbay fa adintu lahu waan u idmay falam yajlis ma fadhiisanine wuxuu u socday marka hore wax kale may hayn inuu meel uu masjidka aqalkiisa kamida uu kuba tukado rasuulka ilaahayna dee baraka gaarina waa dee uu kaga duwanaa dadkii kale na waa jirtaa jaanib kalena waxay leeyiin dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh halkaa uu ku tukaday oo kale walow imanka qibladii halkay dee ay tahay jiha in loo jeesto walow jiha ay ahayd laakiin waxay ka dhigan tahay waa dee iyadoo mucaayano oo kale waatay kuba xambaaraan oo dee arrintaa kalena way uguba sugan tahay bal rasuulka ilaahay wixii uu socday salaad bay ahayd markaa muu fadhiisan ee wuxuu yihi halkeed doonaysaa ayna tuxibu halkeed jeceshay an usaliya min beytika inaan ku tukado aqalkaaga xaggiiaan kagaba tukado fa ashartu lahu waxaan u ishaaray ila almakaani meeshii alladii makaankaasoo uxibu aan jeclaa an usaliya fiiha anigu aan ku tukado dee halkii anigu aan joonayay inaan aqalka kagaba tukado ayaa rasuulka ilaahay u ishaaray faqaama rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay uu kacay fakabara allahu akbar buu yidhi uu xidhay wasafafnaa waraa'ahu abubakar iyo dee isagii iyo ciddii kale la joogtay rasuulka ilaahay baan gadaashiisii anaguna safanay fasallaa ragcatayn way ku xidheen rasuulka ilaahay jamac baa lagu tukanayaa fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma salama halkii atadawucu matna matnana waa kii inoo soo horreysiiyeyba uma sallama rasuulka ilaahay uu salaamo naqsaday wasallamnaa xiina sallama maxalu shaahidku intan weeye rasuulka ilaahay markaa way ku xidheen iyaguna laba ragcadood buu tukaday waa salaad naafilo ah waqti barqay ahayd bal matalan markaas taasoo in waxa weeye in way ku xidheen oo jamaacaya meeshii dhacday bal taas waa intan horta inaha kale ama waa faa'iid inoo horreeya ama waa faa'id barhkood ay dambeeyaan baabay iskaba noqonaysaa barhna waa taa aan sheeg sheegnay marka kolley waxaa arrintu ay too masalada khulaasadeedu ay tahay salaadaa dee salaado sunnayaalo oo jamaca looba jiideeya waa jiraan bal taraawiixdii oo kale iyadu waaba shacaarkaa daahirkoo dee jamaca ayaaba kaba mudan iyadoo ifraad loo tukado wala bacd alculamaa qowlkoodu dee taa yahay laakiin waa tan oo jamaci baa lagu tukanaya isisqa iyo kusuuf iyo kuwaasna asbaabta lahaana waa salaado jaamica oo dadkii baabay isu keenayaanoo dee iyagana waa lagu tukanaya laakiin salaadihii kale ee sanbal imaka dee barhkooda waa kuwii halkan duxaa lafta aynu soo maray kuwa xambaaree laakiin waqti dee barqa un baabay dhacday ama sunno kaleoo laba yaado ama salaadii habeennimo rasuulka ilaahay dee lagu xidhay iyaduna salaada habeennimo sidan barhkood soo maray waxa weeye horta salaadahan asalku waa ifraad jamaacadii laakiin haddii lagu tukado waqtiyada qaarkood lagu tukado wax jaa-isa weeye laakiin allahuma haddii laga dhigto dee shicaar daahira oo arrintu ay noqoto jamaaco la oogayo la isuguba imanayo shicaar daahira noqoto kolley taasi mashruuc ma noqonayso waayo mayan asalkeedu waa ifraad haddii waqtiyada qaarkood dad isu yimi ay jamac ku wada tukadaan ama salaad habeennimo ama meel kale looma diidayo waa shay jaa-isay noqonaysaa way bannaan tahay haddii laakiin arrintii la yidhaaho raatib laga dhigto jamaco raatiba iyada taasi ma noqonayso waayo asalkoodu taa may ahaynoo salaadaha dee mooyaane haddii salaad gaara intaan isugu nimaadna imakaba kasoo qaad salaatuleyd habeen haddii la jamaacado dhibaata ma jirta haddii ay dad goostaan un inay raatiba ay isugu yimaadaan kaba dhigtaan waxaan mashruuc ahayn bay noqonaysaa habkaa jamaacadu ee laakiin bal sida kale waa taa jaa-iska ah waqtiyada qaarkood iyo haddii lalaba yimaado rasuulka ilaahina marar kala duwan bay ka dhacday maxalushaahidkuna imika intaan inoogu dhammaaday faxabastu rasuulka ilaahay baan dibdhigay weeye waan joojiyey xabsiga halkan wuxuu wadaa wuu dibdhigayoo rasuulka ilaah isagoo noqon lahaa inay qaradkii iyo wixii u yimi waa gutaybe ayuu isagii u kaadiyuu dibdhigay oo waxaan u dibdhigay buu leeyahay calaa khasiirin waa nooc cuntadooda ka mida ay samayn jireen kaas baan u dibdhigay oo yusnacu lahu loo samaynayay dee kollay horena waan soo maray barkood halkan khada bedelkeed iyo zaada in xariirin yidhaaheenba waana adigu cuntadooda ka mida adigu mararka loo waxmala waa hilib amna ay yaryarayn jireenoo buda ama daqiiqna lagu karin jirayoo adigu ay samaysan jireen waay adigu waa dacaam dacaamyadoodii kaba mid ahaayo waa hilib iyo daqiiq bay ka cabiraan taas buu ahaaye kiibaa la samaynayey dee intuu bislaanayay si uu rasuulka ilaahay iyo ciddan la socota ee u cunto ayuu rasuulka ilaahay joojiyey rasuulka ilaahayna wuu fadhiistay markaa fasamica way maqlin ahludaari waa dadkii xaafaddu maha aqalkiisii waa dadkii xaafaddu ayaa waxay maqleen ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay fii beyti gurigeyga uu ku sugan yahay fasaaba waxaa ururay oo yimi rijaalun rag minhum iyaga kaba mida oo dadkii ahladaar kaba mid ahaabaa yimi xataa kahura rijaalu fi lbeyt ilaa ay gurigii raggii kuba bateenba faqaala rajulu markii dee la wada fadhiistay rasuulka ilaahayna waa fadhiyaa dee dadkiina waa dadka qaraabadana ah isku reerka ah meel la wada degan dee kollayna waa markaasaa dee malaa nin baa nintabay oo faqaala rajulu nin baa yidhi minhum iyay kaba mid ahaa maa facala maalikun maalik muxuu sameeyey macnaa iyadoo rasuulka ilaahay guryaheennii yimi uu joogo maxaa reebay maxaa helay weeye maalik waa maalik ibnu dukhayshin ama dukshunin laba odhanayay horeynoo soo maray laa araahu anigu ma arko hamsadu way fadxisantao dee dadkan kuma arko ma jooge maxaa helay maxaa reebay wey faqaala rajulu minhum nin kale ayuunbaaba yidhi oo iyagii kaba mid aha daaka munaafiqun laa yuxibu allah warasuulu ninkaasi waa nin munaafiqo ilaahiyo rasuulkiisa ma jecla saasuu hadhay weeye uu iman waayo faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam isagoo dee arrinkan iyo kalaamkan ama dacnigan celinayo radinaya rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laa taqul daaka hadalkaa ha odhanin hadalkaa aad tidhi ha odhan buu yidhi alaa taraahu miyaanaad arkahayn qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allaahu yabtaqii xaal uu dalbaya bidaalika wajallah inuu laa ilaaha ila allahu yidhi isagoo ilaahay daraaddii ula jeeda miyaad arkayn de in laa ilaaha ila allahu yidhi ilaahay daraaddiina uu yidhi munaafiq maaha oo saa in la yidhaaho maaha taa miyaanad arag oonad kaba warhayn faqaala ninkii wuxuu uhi allah warasuuluhu aclam dee ilaahiy rasuulkiisaa taa og ama naxnu anagu waa wixii hadalka ka soo saaray hadalka uu yidhi buu sheegaya anagu fa wallaahi baan ku dhaaranay ma naraa ma arkayno wuddahu kalgacaylkiisa waa jacaylkiisa iyo dee suxbadiisa iyo walaa xadiidahu sheekadiisa iyo hasaawiisiyo ilaa ila lmunaafiqiin oo nimankaasunbay isku dhex jiraan uu la joogaa la sheekaystaayo annagu kuwaas maaban aragnaa saasaanu uba nidhe laakiin arrinka kale ee ilaahay rasuulkiisa og qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu idhi fa ina allaha ilaahay qad xarama waa xarimay cala annaari naarta wuu ka xarimay man qaala laa ilaaha ila allahu yabtaqii bidalika wajalahi kolley kitaabuliimaan iyo bay inooguba horreeyeen dee waxyaalo kalena way inoo dambayn doonaan biidn illah caawana casharku inoo soconayaa haddaba ciddii tidhi laa ilaaha ila allahu isagoo ilaah daraaddii taasi ay tahay wax kale aanay ka ahayne ilaahay wejigiisa ku doonaya ilaahay naar uu kaba xarimay qaala maxmuudun xadiidka intaasuu ku dhan yahay maxmuud baa wuxuu yidhi waa maxmuud ibnu rabiic faxadatuhaa qisadan baa waxaan ugu waramay qowman qowm baan xadiidkan u sheegaya qisadan fiihim abuu ayuba abuu ayuub uu ku dhex jir ka mid yahay saaxibu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam waa dee abuu ayuub ansaari uu ku degay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maalintii hijrada gurigiisaba uu ku degay ilaa gurigiisa la dhisayana uu gurigiisa deganaa saxaabigaas weeye ayaa waxa weeyaan aan u sheega buui waa dee aadna ugaba weye isaga oo waxa weeyaan waqtigan uu shan jirkaa uu leeya waan garaaday sae waxaan garanayaa rasuulka ilaahay igu tufay bal markaa biyo uu cantuugay oo kale uu shan jirkaa waa waqti ka dambeeyey waqtigaa xataa hijiradii uu kaba dambeeyey ayay ahayd isaguna abu ayuub de waa dadkii caqabana joogay bederna joogay iyo intii kaba dambeysayba ayaan u sheegay markaa wuxuu uhi waa fii qaswatii duulimaadkiisii alatii qaswadaasoo twufiya fiiha uu abuu ayuub kuba dhintay dhexdeeda dhintay oo macnaa jihaad baa lagu maqnaa aadna waa loo durugsanaa marka jihaadka ayo qaswadaa aanu kuma jirno ayaa dee majlis intuu kulmiyey ayuu xadiidka iyo qisada sheegay wayaziid bnu mucaawiyata calayhim yaziid ibnu mucaawiyana korkoodu ahaa macnaa amiirkoodu ahaa oo ciidankaas waxa watay yaziid ibnu mucaawiya watay waana khilaafadii aabihii mucaawiyat bnu abi sufyaan biardi ruumi dhulka reer ruum oo macnaa meesha la joogay bilaadii carbeed ma aha oo reer ruum wadankoodii baa la joogay oo halkaas loo tegay jihaad iyo khaswo loo tegay kolley sanadani xaafid bnu xajar raximah llahu tacaala sharaxa waxaa ku sugan fii sanati hamsiina waqiila bacdaha waa sanadii kontonaad bay ahayd ama ka dambayso adigu waxaa kolley ah oo ay dee wafayaadkeedna ku soo arooriyeen abuyuba sanadii koob iyo kontonkii hijrada haddaba leeg waqtiga uu markaas khaswo u baxay waqtiga konton sanadood hortooda waa ninkaa weynaayee xaaska lahaa ee rasuulka ilaahay gurigiisa kuba degay eeg kunyadiisii weeye tani oo dee haweeneydiisana umu ayuub baa la odhanayo bal matalan waa waqtiga konton sanadood ka hor ayaa rasuulka ilaahay gurigiisa kusoo degay isagoo xaasa waqtigaa dabadeed waa bacda khamsiina sana ayuu jihaad joogay weliba halku joogay halkii waa qustandiniya magaaladan istanbul la idhaha magacaas dee turkiga caasimadiisii hore ahayd istanbul ama islaambul qustandiniya taas bayda qustandiniya la odhanayay waa markii ugu horreeyey muslimiintu ay u tegeen bal inay furtaan laakiin may suurtogelin suurkeeda korkeeda ayaanu kuba dhintay oo dee halkaa dayrkeeda korkeed ayaaba lagu aasay abuu ayuub alansaari ayaa laguba aasay haddaba halkaasuu joogay waa koob iyo kontonkii hijrada waana waqtigaa uu dhintay dee kolley qabrigiisuna halkaas weeye waana magaalada qustandiniya oo dee badhna bad buu ahaa badhna beri amawa taas ayaa dee suur ay lahayd baa markaasoo muslimiinta ma suurtogelin laakiin waqtiyadii dambe isku dayena lama suurtogelin ilaa waqti dambe moxamed alfaatix ninkii la odhanaya dowladdii cumaaniyiinta ama khilaafadii cumaaniyiintu uu furtay waqtigaa dee waqti aada iyo aad ugaba dambayso la arko inay kaba dambaysay sideed boqoloo sanadood waqtigaa reer ruum baa dhulkaa ka talinayay reer ruum baa bilaadaas waayo cumaaniyiintu ama turkigu marda markan dambe yimaadeen oo iyaguwa yimaadeen bilaadan reer ruum baa kaba talinayay bal qustandiniya magaaladoodii biisande dee caasimo diineedna markay dhinaca bari ayaabay u ahayd dee caasimad kalena way uba ahayd haddaba halkaasaa la joogayoo qisadaan sheegay buuhi fa ankaraha waxaa qisadii qoonsaday way u dhadhami weyda arrinkan ama calaya korkayga abu ayuub ayu abu ayuub baa inkiray qisadii oo igu inkiray oo qaala wuxuu idhi wallaahi baan ku dhaartay maa adunnu u malayn maayo rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi maa qulta waxa ad tidhi qad aslan inuu rasuulka ilaahay hadalkaa yidhi u malayn maayo taas buu abu ayuub yidhi kolley halkan ishkaalka abu ayuubna ee waa kan sababta inkaarkii se horta waa inooguba sugantao dannigiisay u qaalib noqotay malihiisay u qaalib noqotay inaanu xadiidka rasuulka ilaahay xadiidkan aanu odhan xagga ishkaalku ugaba yimina waa qisada inteeda kale maaha ee waa intan fa ina allaha qad xarama cala naari man qaala laa ilaaha illa allahu ilaahay waa ka xarimay naar ruuxii yidhi laa ilaaha illa allahu oo dee markaa taas waxaaba dee la odhan karaa oo meeshay noqonaysa daahirkiisii soo gelaya axad cusaada muwaxidiinta ka mida dadka muwaxidiinta kuwooda cusaada axad ka mid inaanu naar gelahaynba dee aayaad badan iyo axaadiis badan oo iyadana axaadiistii shafaacadu ay kaba mid tahay oo inay muwaxidiin dad iyagoo muwaxidiin ah tawxiid kuba dhintay ay naar gelayaan laakiin marka dambe laga soo saarayo waa taa kuba sugan oo halkan baa wejka istirshaalkiisu yahay laakiin dee malaa kalaamna waa inoo horeeyay umuurahan be kitaabulimaan iyo haddii bal taxriimkan lagu xambaaro cala alkhuluud waa waja awjidii laguma jamciye oo macnaa ilaahay subxaana wa tacaala waa xarimay oo dee waxa weeyaan man qaala laa ilaaha illa allahu cala naar buu ka xarimo dee waa calaa sabiili alkhuluud inuu daa'imid iyo khuluud sabiilkeedu galo ruuxuu inkastaba dembigiisu ha badnaadee kol hadduu muwaxidnimo ku dhintay dee haddii bal uu taa'ib ahaana taa'ibna dembi kama laa dembe lahu oo dembigiisii waaba lagaba dhaafay haddii towbad la-aan uu kuba dhintayna waa taxta almashiica haddii ilaahay markaa cafigiisa marka horeba iyo naxariistiisa uu markaas uu laba kulmo uu kaba daayo nu naarba gelin kaasna waa ka badbaaday ee haddii bal dembigiisii loo qabto kolley wuxuu gelayaa halkan xabsi iyo tadhiir muddo ah muddadu haba dheeraatee marka dambe ugu dambeyn waa laga soo saari doonaayo markaa ku daa'imaye naar wuxuun baaba isugu hadhaya man xabasahu lqur'aan w ciddii qur'aanku ay xidho ay ku xukumtay qur-aanku xidhay macnaha uu ku xukumay qur-aanku khuluud waa kii kaafirka ahaa ama kuwa kale waa laga soo saarayaayo markaa taxriimka halkani waa bal calaa taxriim calaa sabiili lkhuluud uuba galo haddii taa laydhaha markaa dee ishkaalna maba jiro markaasaa muxuu yidhi fakabura dalika calaya arrinkaasa igu weynaaday igu cuslaaday fajacaltu waxaan yeelay lilaahi ilaahay bacna waxaan ku nadray calay waxaan dee kuba nadray oon ilaahay anigu aan ugu nadray in sallamanii hadduu ilaahay badbaadiyoon dagaalkan aan kaba laabmo aan dee u badbaadiyo xataa akfura ilaan ka noqonayo min ghaswati dullimaadkaygan anoo badqaba aan ka noqdo aqfulana bimacnaa arjaca weeye waxaana sharaxa iguba sugan ay arjica wasnan wa macnan waa caf ibnu xajar cibaaradiisii dee imanka kitaabka inooguba macnaha aqfula waxay ka dhigantahay waa arjicay la mid tahay laakiin muxuu raaciyey wasnan waa isla wasni wa macnan xagga macnaha waa saxoo qafala waa bimacnaa rajaco xaggii macnaha way iskaga mid yihiin laakiin xagga wasanka oo kale marka la yidhaha rajaca rajaca waxa weeyaan waa rajaca yarjicu waa yafcilu baabkeed weeye yafcilu baabkeed bay ku timaadaa macnaa iyadoo yafcalu ama yafculu kuma timaado halkana waxaaba badan malaa inoo xarakaysanna imanka inay aqfula tahay marka xaggii wasanka isku mid maaha oo midna waa yafculu midna waa yafculu laakiin oo weliba kutubta luqada barhkood sidayin waxa weeyaan kitaabkan dee waxa weeyaan misbaaxa oo kale almisbaaxu muniir isagu waa baab qacado baabkeedunbuu kaba dhigayo oo ah dee markaa inuu yafcul yahay laakiin sida qaamuuska ku sugan labada wajba uu jira hadalkiisu isagana dee inuu ka dhigay untanbaa yar eh laakiin wax dee ma ahayn hadal khada a maaho macnaa way ku timaadaa qafala yaqfilu oo yarjicu la mid ah iyo qafala yaqfulu oo yansuru iyo laba mida taasna way timaadaa labada wejba ee waxaa haydumi mala ay labada wej yar caddeeye iminka maaha uun arrintu in yarjicun iminka halkan ama yaqfilu lagu dabdinayo labada wejba waa sax ya me arjaca ma aha waxa weeyaan arjicu waa mudaaric waa arjicu arjaca taas macno kale noqon ficilku xataa uma baahnaba in hamse la geliyo waa arjicu tii mudaaric ahayd weeyo hamsadu hamsatu qadciga laakiin waa ficil mudaaric arjicu mutakalima markaasaa muxuu yidhi adigu haddii ilaahay celiyo an asala canha bal wuxuu yidhi haddii waxaan ku daynay hadalkaasaa qabsaday majlisna waa la joogaa saxaabigaa jaliilkiina hadalkiisii maku diiday oo maku inkiray kolley dee aad bay taasi u dhibtay uguna cuslaato oo markaasuu doonay bal inuu hubsado waaba intaasoo isaga ay waxdee wax kale iloobay uu si kale uga qaatee inuu saxaabiga haddii dib ula kulmo kaba hubsado taasuu ku nadaraya markaasaa muxuu yidhi ana sala canha citbana bna maalikin baan ku nadray radia allahu canhu in wajadtu haddaan la kulmo xayan fii masjid dee taasna uu kaga yimi isagoo nool aan gaadho nolol ku gaadho annaan halkan nolol kaga noqdo inaan weydiiyo faqafartu waan laabmay faahlaltu bixajatin aw bicumra dee waa n waxaan ixraamtay xaj ama cumro adigu ixraam buu si dee arrinkan cilmiga uu doonaya iyo ziyaaradii iyo bal xaj ama cumrona uu intan isuguba wada darsado uma sirtu waan socday xataa qadimtu lmadiinata oo haddii ihlaalkani uu yahay si wax dee intaanu madiinaba soo gaadhin markaa dee way noo dambaysaa insha allahu xaj oo kaleo dee waxaa mudan mawaaqiiddii rasuulka ilaahi la xadeeyey un in lagaba ixraamto haddii laakiin in ka shiisa laga soo ixraamto iyadna biitifaaqi ahlicilmi de waa ixraam saxiixa ayuunbuu noqonaya ha laga mudnaadabae haddii daahirkan lafdigan aan eegno intaanu madiino soo gaadhinba u ixraamtay haddii arrintu ay tahay dee intuu ixraamtay buu socday oo markuu soo dhammaystay buu ku soo noqday madiinana iyada taas dee miiqaadkii ama raabiq iyo meelaha kaba ixraamtana ishkaal ma jiraye kolliba laakiin waa arrin jaaisa unde xataa qadimtu lmadiinata faataytu waa nimi bani saalimin waa bani saalim ibnu cawf waa xaafadahoodii fayda citbaanu citbaan waaba nooliyo wuxubaaba la soo kulmay citbaan oo shaykhun odaya acmaa indhabeelay oo yusallii liqowmihi weli qowmkiisa imaamkoodii oo tukiya falamaa sallama min asalaati markuu salaadii ka baxay ayaan sallamtu calayhi salaamay wa akhbartuhu man ana waan u sheegay ciddii anigu aan ahayna waan isu sheegay uma sa'altuhu waan weydiiyey can dalika alxadiidi xadiidkaa uu berigaa io warramay hore faxadaanii kamaa xadaanii awala mara si uu markii hore iguma sheegay uun ayaan waxa weyaan de waa xadiid inoo sugan wakaa bukhaariyaba ay soo saareen bal waxaynu halkii kitaab abwaabtii masaajidda kuba soo maray inuu zuhri oo xadiidkaa sanadkiisa kuba sugnaa markaa hore aynu soo maray imikana waa ku sugan yahe inuu yidhi nin kaleo maxamuud ibnu saalim la idhaayo isaguna reerka ahaayo min saraatim ayaan weydiiyo dee waa sida fasadbaqahu weeye saasoo waa sii jirtay ayuu yidhi xadiidku kolley waa xadiidkan soo marray intaas baana dee umuuro kala duwanna way nooguma sugantay casharkan inoo soconayo baabu tadawuci fi lbeyti sunnihii lagu tukanayo aqalka baabkiisii weeye oo dee sunnii waa taas ee laakiin bal in lagu tukado aqalku inay mudan tahay bal haddii aanu ku wada tukanayna qayb bal sunnayaashiisa ka mida ruuxu aqalkiisa uu kuma tukado taas buu baabkeedii yahay waana xadiidaynu awal hore kuba soo marray hor kitaabu salaad ugu soo marray baabu karahiyati salaati fi lmaqaabir xadaanaa abbaabkaas xadaanaa cabdulacla bni xamaadin qaala xadaanaa wuhaybun can ayuuba wacubaydillaahi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaala anahu qaal ayuub iyo cubaydullaahi maanta way siman yihiin wuhayb baana xadiidka ka wada maqlay labadooduna naafic bay ka wada warinayeen kolley wuhaybna bal labada saxiix markaan eegno kolley waxaan filaya kutubta kalena mid ziyaada waa laga helayaa labada saxiix waxa wuhayb la yidhaha laba nin baa kuba suganoo nina waa wuhayb ibnu khaalid baa la yidhaahaa waana dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaayo waa nin hiqa ah ninna wuhayb ibnulwardi baa la yidhahaa isaguna waa isku dabaqowna waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa labadu waa nin hiqoo caabida laakiin markay muslim noqoto labaduba way ku wada sugan yihiin oo dee kala saar way u baahdaan waayo waa isla dabaqo keliya waana laba nin oo hiqa ah bukhaari laakiin markay noqoto wuhayb ibnulwardi kuma sugna ee waa wuhayb ibnu khaalidun markaa ninka inooguba yimaadaayo inkaas haddii la idlaaqana ninkaasu mooyaane ninka kale la dabaqada ah ee waxa weeyaan la rutbadana ah hiqa labadooduba isagu kuma sugna kitaabkeenna wuhayb ibnulwardi wuxuu yihi markaa ibnu cumar qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ijcaluu yeela fii buyuutikum aqaladiinna min salaatikum salaadiinna wax ka mida oo aqaladiinna salaadiinna qeyb kaba mida dee salaaddii faradka ahayd ruuxii aan macduur ahayn masaajidii baa lagu tukanayay jamaacadii ee waa salaadihii sunnayaasha ahaa weeye in kaba mida salaamihiina guryihiinna yeela walaa tattakhiduu ha ka dhiganina qubuuran xabaala ha kaba dhiganoo dee xabaal laguma cibaadaysto gurigiina haddii qur-aan lagu aqri waayo salaadna lagu tukan waayo qabri oo kaleu noqonaya qabri buu shabahayaa haddaba qeyb salaadiina ka mida yeela xadiidka hore inuu soo marray macnihiisna waa inoo daahir kitaabu fadli salaati fi masjidi makkata walmadiina hadakani kitaabu fadli salaati salaada fadligeeda kitaabkiisa weeye salaada fii masjidi makata masaajidka maka salaada lagu tukadaa bal fadliga ay leedahay iyo walmadiinati madiina masjidkeeda waxa weeyaan iyadna salaada laguma tukadaa waa masjidkii rasuulka ilaahe fadliga uu leeyahay kolle xadiidka waxa inoolaba socda baytulmaqdis waa inoolaba socdaa halkan muu raacin kitaabka muu raacin laakiin maxaa jirta tarjamo gaaru isaga u dhigan doona baytulmaqdis keliyu tarjamo uba dhigan doona isagoo xadiidkana soo celin doono markaasaa daraaddeed buu dee imika labadan uguba gaabsaday oo isaga tarjamo kale ayaa inooguma soo socota kole abwaabtii tadawuca haddaan kuba jirnayna se imaka sheekhu halkan raaximahullah uu leeyahay tarjamadan uu abwaabtii tadawuca uu ku soo arooriyey bukhaari waxaabay tilmaamaysaa salaadan fadliga leh ee imaka halkan loo jeeda ee dee fadligan lehi imaka bal imaka inay dee salaadii naafilada tahayba oo inay taasna fadli leedahay ama waxa dee inay salaaddii faradka ahayd ee salaaddii sunna ahayd ba adigu naafiladiiba ay soo gelayso inay salaaddii guud ahaan naafilada imakaan hayno iyo dee salaaddii faradka ahayd baa tay waana jumhuur lculamaa qowlkoodoo fadliga markaa yimi masaajidan u yimi salaada faradka un kuma koobna ee salaad sunna haddii laguba tukadana jumhuur culamaa qowlkoodu dee waa fadligaas waa leeyahay waxaana aimada qaarkood ay kuba tegeen fadligani inuu khaas ku yahay salaadii faradka ahayd ee salaadii sunna ahayd waatan aan hayno ama axaadiid ay nooguba timi guryu inay kaba fadli badan yihiin iyadoo masaajidii guryahoo lagu tukadaa inay kaba fadli badantahay iyadoo masaajidii laguba tukado waa sida daxaawiya ay kuba tagaan kolleyna imaamkan calaayi risaal uu leeyahay oo masalada uun keligeed kagaba hadloo kolley iskaba madbuuca taas buu leeyahay oo bal maalan masaajida saddexda salaada tafdiirkeeda iyo waxyaalaha kuba tacalluqsanoo kolley uu jawaanibteeda kuba tatabuco taas buu leeyahay imaamka calaa'im jumhuurulculamaa waa dee salaad guud ahaan bay kaba dhigayaan barhkood kala qaadoo salaaddii faradkahayd fadligan ku gooni yeelaana way jiraan wuxuu uhi musanifu raximah llahu tacaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم balmatiga xadiidka inoomuu dhiganba laakiin mar kaleu keeni doonaa casharkana waan rajaynaya inaan gaadhno haddii xataa waqtiga bal yar dheeraynana bal markaas waxa weeye haddaba qazacahan oo saas weeye matigi waxaa xadiidka qazacan in la yidhaha baa sanadka inooguma sugan oo magaciisa ama magaca aabihii yaxyaa la yidhaha waxaa kaluu sheekhu leeyahay ibnulaswadna waaba la yidhaha bal yaxyo ku dayso waa nin reer basro oo hiqoo taabiciintii dhexe ka mid oo kutubta lixdaaba inoogu wada sugan ee xadiidka markuu soo celinayana waxbuu raacin doonaa marka xadiidkan imaka matigiisii muu dhigan uu inoo soo celiyo cabdimalik ganna hore inuu soo marna cabdimalik ibnu cumayr baa la yidhaha waa nin isna taabici oo hiqa oo kutubta lixdaa isna ku wada sugan waxaana halkan sharaxa iguba sugan cabdimalik maanta wuxuu ka warinayaa khazaca riwaayadiisani waa min baabi riwaayat alaqraan waa laba nin oo siman waxay dhexdooda kala wariyeen oo sababta wuxuu yidhi uu ku cileeyey dabaqo keliya weeye macnaa waa niman isku dabaqo keliya markaa waa qariin qariinkiisii ka warinaya waa sidoo halkan yidhaha lakiin kitaabkiisa taqriib xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala khazacana wuxuu ka dhigaa qolada saddexaad cabdimalikna qolada afraad ee ruwaaduu kaba dhigaa kuna kana haaliu yidhaha kana raabica dee waanay iskuba dhow yihiin laakiin halkan waa kaale oo dabaqo keliya haddaan dee taabiciinta isku ururinoon dabaqo keliya ka dhignana dee waa laba taabicioo taasoo kale ah ayaabay wada noqonayaan cibaaradan ah samictu abaa saciidin baan maqlay radia allaahu canhu arbacan kolley dee lafdigu wuxuu noqonayaa ama waxbaan yar qadaran samictu abaa saciidin yadkuru arbacan weeye abaa saciid baan maqlay xaal uu sheegaya afar khaslo ama afar arrimood buu sheegayayoo bal matalan taa aan idhaahno yadkuru arbacan ama dee haddii bal idhaah samictu abaa saciidin ay samictu min abi saciidin waxaan ka maqlay arbacan oo qaala wuxuu yidhi afartu way inoo soo socotaa haddii aan la idhaah xadiidka abu hurayra tan inoogu soo socotaana khaslay noqonaysaa saddexna way inoo dambeeyaane samictu min annabiyi sala allahu caleyh wasalam ayuu yihi wa kaana waxaan ahaa abaa saciid غزا midduulay maca النabiyi slى اllahu عalيه waslm intay casharta غaswa waa صaxaabi de waana asxaabtii mugiriinta ahayd ee kun xadiid wax ka badanba rasuulka ilaahay kaba wariyey abina waa صaxaabi dagaalkii uxud laguba dilay sacd ibnu malik baa isaga sacad baa la yidha abi waa malik ibnu sinaan bal markaa rasuulka ilaahay isaguna labiyo toban غaswo waa raacay buu leh lakiin xadiidkiisii kan soo socda markay wadaagsadeen khisaasha afartaa kaba mida ayuu kii soo socday ayuunbuu kuba kaaftoomay laakiin isagana saa kuma daynaye iyaday afartuba dhan yihiin buu inoo soo dhiganaya oon filaya horena inaynu soo aragnay xadaanaa caliyun qaala xadaanaa sufyaanu can zuhriyi can saciidi can abi hurayrata radia allahu canhu saciidku waa saciid ibnu lmusayib can inabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala anahu qaal rasuulka ilaahi wuxuu uhi laa tushaddu looma xidhxidhanayo alrixaalu rixaal waa jamcu raxlin faraska oo kale koorahan la duldhigo surji baa la yidhaha laakiin geela oo kale waxay duldhigan jireen bay raxli ama koorihii kaba cabiri jireen cibaaradna safarun bay tahay oo dee ruux safraya oo khaasatan dee alaabtiisiibuu xidhxidhaayo oo dee markuubkiisiibuu iska reeriyeystaa wixii uu raacayabe laa tushadu rixaalu rixaasha looma xidhxidhanayo looma ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid xaggood mooye macnaa looma safrayo weeye oo iyadoo dee ajri iyo fadl iyo thawaab halkaa laga rajaynayo oo laga doonayo saddex masjidun mooyaane almasjid alxaraami masjidka xurmada leh iyo wamasjid rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay masjidkiisii iyo wamasjid alaqsa kale reer kuufa nuxaadooda waa baneeyaan wahuwa min idaafati almawsuufi ilaa sifatih qolooyinka reer basrana waxbay iska qadaraan sida masjid almakaan alaqsa meeshii durugsanayd masjidkeedii alaqsana waxaa loo yidhi baaba yidhahaan dee marka loo eego maka oo kale aad buu ugaba durugsanaa ama waqtigaa dee masjid kaba dambeeyeyba maba jirin bal waxa way masjidkii fogaa un weeye ama durugsana saddexdaa masaajid ayuunbaa loo xirxidhan karaa alaab oo loo safri karaa taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yidhi xadiidka marka abu saciidna qaybtani mid bay kaba ahayd saddex arrimood oo kaloo inoo dambeeyaana way laba socdeen bal xadiidka horta waxaa inooguba sugan saddexdan fadliga ay leeyihiin dee saa isaguba u dhigtay waayo baabkanala ka booday baabu fadli salaati fii masjidi makata walmadiina fadligii salaadu ay lahayd masjidka maka iyo madiina laguma tukado oo dee sadrigii markaa salaadiisi guudaba deesa markaa daahirka cibaaradiisu ay tahay marka waxa weeyaan horta saddexa masjid dee fadli bay leeyihin oo amaakinta kale iyo masaajida kale oo dhan kaba fadli bay leeyihiin oo midna waaba dee qibladii waxa weeye oo dee marka la eego masjidkan qibladii iyo qibladii dadka iyo xajkoodii waa kacbadii dee awal beyt uqdaa calinaasnaba weeye masjidulaqsana waa ummadihii hore qibladoodii iyo dee markaas mawdinkii ambiyadii horeba weeyaan intoodii badnayd ka saddexaadna dee waaba masjidka aladii usisa cala taqwa rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh masjidkiisii ah markaa fadli ziyaado ah oo dheeraaday meelihii kale kaba leeyihiin bal xadiidna waa inoo soo socdaayo salaadoodu ama khaasatan marka la eego labadan masjid ee ka make iyo kaa madiinuu baabka uba dhigtay salaada lagu tukadaa intay meelaha kale lagu salaaddii laguba tukanaya ay kaba fadli badan tahay bal taasba weeye oo taasaa inooguba sugan sheekhu raximah ullahu tacaala sharax waa dheereeyey kolley aada buu u dheereeyey dee dheerayntuna maa hadal iska socdoon macno lahayn bal waxa weeyaan waa durar iyo kalaam aada iyo aada u sarreeyo dee waxyaalo badanna ay kuba sugan yihiin oo kolley ay mudan tahay in waxa weeyaan a eegataan ay mudan tahay bal markaa meesha xadiidkan markaan eegno horta nafyi baa meeshii jiro laa tushadu rixaalu manaa rixaashi jamcu raxline looma xidhxidhanayo oo ilaa ilaa alaaati masaajid nafyigan culimmadu waxay leeyihiin horta waa bimacna nahyi oo inagiibaa laynoo diidayaa la leeyahay meel aan meesha ahaynba ee safar ha u gelina bal ha u gelina lafdiga haddaan cumuumkiisa iskagaba daayo safar ha u gelina markaa waxaanay idhahaan san oo kale nafyigu marka meelahan nahyiga isagiibaa kasii xeel dheer oo kasii macnihiisu kaba sii wan yahay oo waa nafyigo waxa weeyaan waaba iyadoo leey wax dee toosan wax haboon wax dhacay maaha si wax loo dirmo loo ogaadso arrinkaasoo nafyigu meelaha caynkan oo kale isagaa nahyiga kaba xeel dheer kolley diibu buu taa ka soo noqon laya hadalla uu leeyahay waxaa dhacday cumdatulqaari halkaa dabariya waxaan filayaa san xaafidan waa diibi arrinka meesha jira waxa weeyaan kolley hadalka imikana uu dheereeyey bal saddexa masjid fadliga badan bay leeyihiin oo ruuxii doonayay inuu ku cibaadaysto xaramka ama xaja ujeedo ama cumro ama si kaleba labada masjidee kalena waa ziyaaradoodii iyo salaaddii ku tukashadeedii fadli aad iyo aad u badan bay leeyihiinoo ruuxu safarkii waa u geli karaayo dee waqtigaa maaha uun raxli un kuma koobna xataa ruuxii aan gaadiid wadanee safar u gelayay lugaynayay lafti xadiidba inamaa yusaafiru baa ku yimi ama waxa loo safra un ruuxii gaadiid kala raacaya sida gaadiidkanoo kale oo bal matalan waa loo raacayaayoo fadligaa weyn bay leeyihiin bal taasba weeye cibaaradan ah saddexaa mooye meel kale looma safri karo oo looma xidhxidhan karo markaan eegno horta laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajida meesha istithnaa ku sugan mustathnaa minhigina waa maqan yahay oo imaka halkan mustathnaa minhigi ma jiro markaa mustathnaa minhigu meesha maqan yahayna waa istithnahay kaba cabiraan mufaraq macnaa waxa ilaada ka damb horeeya ayaa wuxuu u faaruq noqonayaa inuu ku camalfalo waxyada kaba dambayso kolley nafyi iyo nahyi xaasunbuu kuba yimaadaayo si kale umaba yimaado haddii bal markaa mufaraqana waxaa yidhaha sidaa mufaraqa ah dee waxa ay tahay haddiina waxbaa taqdiir buu u baahan yahay taqdiirku kol hadduu istina mufaraqa yahay waxaa la qadaraa biacmi alcaam wax ka ugu cumuumsan ama ugu caamnimo badan baa la qadaraa haddii markaa taqdiirka aan la nimaadno soo baxno maxaaba sabab noqonaysaa dee inaan mustaniina inaan qadaranin noqonaysaa walaa tushadu ruxaalu ilaa mawdicin ama ilaa makaanin marka ilaa makaanin ilaa ilaa hadihi alaaa waa meelna looma safri karo oo looma iyadoo dee waxa weye mala ajriya wax lagaba doonayo taas taas markaa haddii saaba la yidhaaho haddii bal matalan ruuxu amaakintii kale faadilka ahayd ziyaaradii bal matalan ama dee waxa weeyaan uu cid soo siyaaranayay tijaaro iyo nuse iyo ama ziyaarata saalixiin mataa lagaba cabiro umuurihii oo dhan waa wax soo wadagelayo waaba arrin balkaa taasi imanaysa marka waa mid taasna deeta waxay keentay culimmadin iskuba khilaafaan bal wixii aan taa ahayn sheekhu kaba cabiriyay ka dahab ilaa siyaarati saalixiin axyaan wa amwaatan wa ila almawaadic alfaadila maxaa xukumkeedu noqonaya aimada qaarkood buu kaba soo noqlinaya waa imaamulxarameyn aabihii inuu leeyahayba camalan bidaahir alxadiid dee wax kale oo loo safrayaa ma jirto qaadi xuseenna taasuu doortaa buu leeyahy ciyaadiyana waati ay laba yimaadeen waxaana halkan soo noqlinayaa xadiid ah asxaabu sunan ay wariyeen waxaana ii taala min inkaari basrata alkhifaariya calaa abi hurayrata safxada labaad markuu sii sharxayo oo waxaana dusha mala beri hore ku qori huwa abu basre aduu wax kale maahe saxaabi basrat bnu abi basre la yidhah baa jiro isaguna waa saxaabi abihi abu basrena waa saxaabi laakiin xadiidka keebaa leh oo kale taqriibkii saxaafid wuxuu ku yidhaha waxa maxfuuda inuu waalidku leeyo markaa basre maahe waa abu basra markaas abu hurayra wuxuu u baxay duur waa duur buu soo siyaaranayo uu tegey markii uu kaba soo noqduu saxaabigan ay kulmeen markaasuu dee markuu u sheegay xaggu kaba yimid low adragtuka qabla an takhruja maa kharajta haddaan anugu aan kula kulmay intaanad bixin abu hureyra lagu odhanayo maad baxdeenoo xadiidku sooba qaaday bal markaa waa taas dee aymo kalena kolley waxay leeyihin arrinku kaas ma aha haddii acam alcaam aan qadarnana kolley horta dee waxay noqonaysaa istiin waxa la qadaraa wax lafdigan u munaasiba oo macnihiisa iyo taasba leh haddii la yidhaah taasna dee waxaabay noqonaysaa inay waxyaalaha kaleba ay wada mamnuuc noqdaan arrinku waxa weeye waxaan qadaraynaa wax khaasaan qadaraynaa halkana u munaasiba oo dee salaaddii iyo masaajidii oo laba yidhaah laa tushaddu rixaalu ilaa masjidin dee ibtiqaa alajri fiih ilaa ila almasaajid asalaaa oo masjid masaajida ka mida iyadood leedii kusoo cibaadayso looma safri karo oon masaajidaa saddexdayn oo taasna ay noo soo baxayso ruux hadduu imakaa ku nadaro masjid magaalo kale ku yaala inu caaw kusoo ictikaafaan babr ama uu tagu soo siyaarto may looma ogolaanayo dee masaajid waa masaajidu ma kala mudna waxaan saddexda ahayn saa culimmadu baabay yidhaahaan hadduu ruux kuba ictikaafo iminka magaaladeennaba masjid masaajida ka mid masjidka kuba ictikaafo uu ku nadaro nadarkii ama uu salaad ku tukado nadarkii waa guntamaya laakiin aya masjid ayaa ka gudaya maaha masjidkaasi ina mucayan ma noqonayo waayo ma kala duuna adoo masjid fulaan yidhi kan ayaad ku tukan kartaa ku ictikaafirtaa kan kale oo ma jirto nadarkaasi jaanibkaa kuma guntamayo waayo ma kala mudnaba markaa masjid masaajida kaba mida iyadoo taas tahay bal markaa masaladu haddana waa dheereeyo dee waxaa jirta qarnigii sideedaad qaybihiisii hore in khilaaf dhacay oo dee kollay dhibaatooyina dadka qaar ay kaba soo gaadheen oo waa khilaaf sheikhulislaam ibnu taymiya oo xadiidkan malaa dee fatwa ay jirtay uu bal matalan ama suxaafid imanka halkan kaba cabiraya waayo masalada waa ishaaraya waana kaba hadlaya waxoogaa dee hadalkuna waa waxa dheereeya laakiin anigu waxyaalo kalumaan idiin tilmaamaya waan iska dhaafaya masaladee ayaa wuxuu tilmaa ayuu leeyaba laasimkii hadalkiisa de markuu yidhi xadiidkan u daliishaday inaan dee ziyaaraad loo baxaynba ayay dee yidhaaheen dee had iyo goorna meesha waxbaa jiray kolley hadalkan keenay haddii aan colaadan iyo waxaasi jirin malaa waxaan ima yimaadeene waxaa dee hadalkiisii soo gelayo ka laasimaya rasuulkii ilaahay oo wuxuu mancayaa in rasuulkii ilaahay loo baxo oo lasoo siyaarto dee kolley kale ibnibaasoo hadalka halkan qabanayaane laasimkaasi bacsi kuma sugna buu leeyahayoo sheekhuna waa laasimayoo dee ziyaarada un mooye kol haddii safar loo gelayo masjidkaa loo niyoode bal imaka waxaan leeyahay un bal tiibuu tilmaamaya waana masalo markii dambe isagu dee taqyudiin subkii uu kitaab dejiyey la madbaceeyo shifaa siqaam fii ziyaarati khayr lanaam oo isaga uu kuba radiyayo dabadiina ama waqtigiisiina ibnu cabdilhaadi nin la odhanayo xaafida kitaab asaarim lmunki ama asaaribu lmunki fii raddi calaa sulki isagana la madbaceeyey uu dejiyey bal ruduud saasaa jirtayoo dee waxyaalo inta badanna waxaa huriyey maan filayaa khilaafkii iyaga dhexdooda kaba taagnaayee dee ikhtilaafu lmashaarib iyo bal umuurahaas waxaan leeya waa dad dhintay ilaahay bay hortegeen imika halkana uma garnaqayno waxaanan rajaynaynaa dee markaa dad la soo saaro inay ka mid noqdaan kuwa ilahay wanasacna maa fii suduurihim min qillin ikhwaanan calaa sururi mutaqaabiliina dhammaantoodba markaa laba arrimood baan idin yar tilmaamaya inuu xadiidka halkiisa dee idinkaan idin yar tilmaamaya si aa u eegtaan imaamka dahabi raximah llahu tacaala waa tilmiidkii ibnu taymiya masaladana taas aad buu gaba horeeyo bal waa tilmiidkiisii de qolooyinkan kale shuraaxdii haddii la odhan lahaa waa jaanib kale isaga waa tilmiidkiisii kolley bal kolkol uu ibnu subki ama taajudiin yidhaaho dhowr inuu yidhaaho adara bihim ibnu taymiya uu kuba soo daro oo taasoo kalea marka wuxuu leeyahay kitaabka siyar aclaami nubala tacliiqahan iyo gorin adigaan wax ka soo naqnaqliya mujaladka sagaalaad imaamkan weyneed ee kitaabkeenna kuba suganaya yaziid ibnu haaruun tarjamadiisa waa yaziid ibnu haaruun waxaana kolkol dabigiisa raggaa weliba waaweynee axaadiid badan lahaa markuu tarjamada dhammaynaya axaadii sanadkiisa oo iyaga dariiqooda marayuu tarjamada iyo soo raaciya xadiidkana soo galay markaasaa wuxuu idhaahaa macnihiisu waxa weeye eeg waa siduu ka cabiro dee waa in laa tushadu rixaalu ilaa masjidin min almasaajid ibtigaa alajri fiihi ilaa ilaa hadihi alaaa oo markaa wuxuu leeyahay isagu waa khaas yeeloo masjid masaajida ka mida oo laleeyahay ajli iyo thawaabaan ka doonayaa cibaadadiisaas oo safar loo galaa ma jirtoon saddexdaa ahayn taas buu yihi markaasaa markuu halkaa joogu idhaahaa markaa ruuxii yidhaahaa xadiidkanba muu soo gelin dee shadu markaa in waxa weeyaan alraxl ilaa ziyaarati qabri nebiyin aw weliyin waatu kaba cabiro soomay gelin faqad waqafa maca daahiri nas waayo nasku wuxuu keeni waayo lafdi axmedna waa jiraayo lafdigan dee masjidka soo geliye marka wuxuu leeyahay waa dahabi wuxuu leeyahay ninkii isagu idhaaha xadiidkani ma keensanayo ziyaaratu qabri nebiyin iyo haddii loo baxo taas nahaynteeda kuma jirto dee naskiibuu haystaa oo daahirkii naskuu ku joogsada waa cibaarada kolley mujaradka sagaalaad waataan idiin tilmaamay tarjamada yaziid ibnu haaruun kolley waa saddex boqol iyo sideed iyo konton safxada ah ayay dabcadan dee shan iyo labaatankaa kaba bilaabantahay laakiin waa meelaha ka dambe safxaadka dambe markaasaa laakiin muxuu idhaha de cidda kalena waa saa dee sheekhulislaam ama qowlkiis iyo taaha ama ciddii iyagule way soo gelaysaa wuxuu eegay qiyaasu lwla oo wuxuu leeyahay haddii dee masaajidii bal maalan biqaacda oo dhanba ugu fadliga badnayd arrinteedu ay taa noqotay meelihii kaleen fadligooda lahayn dee min baabi awla oo isagu wuxuu ka dhigay markaa masaladani halkay uga xujo noqonayso in waxa weeyaan laydhaha ziyaarada la manciyo inay baab qiyaas tahay oo qiyaas awla leeyda kol haddii masaajidii dee khayr albiqaacba ahayd iyada xukumkeedu uu kaa noqdoon loo safrahayn wixii kalena min baabi awlay noqonoo bal ciddii halkan diidada taas weeye laakiin wuxuu leeyahay daahir annas taas iyada waa mida waan idiin tilmaamaya hadalkiisa waayo hadal yaroo khulaasaysan weeye degan waxaa kaloon idiin sheegaya aan idiin tilmaamaya si bal masaladan iyo tawaabicdeeda iyo bal umuuro xikeensiya xataa khilaafkan inuu iska shakli noqonayo oo dee guud ahaan ruuxu hadduu waxa weeyaan masjidkii rasuulka ilaahay niyeeyo inuu u tago iyo hadduu bal matalan waxa weeyaan isagu taas niyeeyo kolley inuu rasuulka ilaahay salaamaya way ku jirtaa hadduu ziyaaro niyeeyana kolley way soo gelaysaa way ma kala hadhayaanoo inuu masjidkii kuba tukado adaabtii ziyaaradaabay tahay markaa wax kala hadhaya maaho laakiin arrinta maxaa adkaysay waa cadaawadii iyo umuurihii jiray ayuunbaa weyneeye khilaafku wax weyn maaha bal kitaab kalen idiin tilmaamaya wax weeye masalada waa kitaabkan sheekh cadiyat ibnu cadiya saalim waa kitaabkan adwaa ulbayaane uu leeyahay shanqiida raximah llahu tacaala kolley markuu xashri joogo ayuu sheekhu ka dhintay markaa waxaa xashriga wixii ka dambeeyey taam yeelay nin talaamidiisi ka mid aha qaadino waqtigaa madiine ka asalkiisu waa misri isna waa dhintay oo cadiya maxamed saalim laba yidhaaho tatimadiisa waa labada mujalladee dambe ka sideedaad iyo ka sagaalaad buu leeyay waa ka sideedaad suuratu aljin waana almasaajida lilaahi falaa tadcuma hadal dheer iyo wax kala duwan buu leeya mabaaxii may kala duwan buu leeyahy mabaaxidii bay kaa mid tahay ziyaaradan xaafid ibnu xajar hadalkiisan talkhiiska iyo wejka uu mucaadalada sameeyey waayo waan iska dhaafaya wejka uu mucaadalada sameeyey bal markaa taasoo kale xaafid ibnu xajar masalada ku niqaashay bal umuurihii kale iyo waxyaalo iyo isagoo bal manaasigtii ibnu taymiya oo kale waxyaalo kaba soo qaata hadallo uu lahaa bal waxa weeyaan waa hadal dheeroo isaguna miisaaman oo deganoo laakiin waa dee waxyaalo kalena uu kulansanaya waxaan leeyahay waana almasaajida lilah ayaddaa markuu qabanayo waana mujaladka sideedaad waa dabcadii sagaalkeyd baan ujeeda haddaan dee dabacaadkan dambe aad looga shaqeeyaana isbedelina laakiin waa suuradda un kor hadaad suuradda ogtahay hadal dheer buu leeyahay waxyaalo kala duwan oo fawaaidna wuu soo ururiyaaye bal iyadna taasaan eegana waana ka baxay markaa masaladii waan iska soconaya bal waxaan leeyahay waxaan yar siinayaa rumuus arrinku waxa weeyaan markay masaa'il saasi ay jiraan dee waxa weya dhibta ina haysata waxa weya ruuxii baa waxaa laga yaabaa reexwa uma sharkiisii ruux baa isagoon ogeyn masalada iyo arrinteeda iyo waxyaalaha iyo culayska ay leeda iyo adilada kale iyo waxyaala iyo bal qoladii kale jaanib buu qowlkiisii ayaabuu soo gaadhay waaba in la yidhi waa xurmadu waaba xaaraam oo taasoo kale waxa kale meeshii jirana baba ogo ama in taas jaanibkiibuu dee laga yaabaa inuu isagu kaasuun haysto isagoon ogeyn laga yaabaa in qowlka labaad uu kaba raajaxsan yahay qowlkiisa kaba raajaxsan yahay arrin kalena way jirtaayoo in dee bal matalan shaksi magacii un wax lagu tarjiixiyo fulaan baa sidan doortay un lagu tarjiixiyo iyaduna waa dhib kale ayay leedahay bal waxaan leeyahay masaa-isha caynkaasee khilaaf bayna ahlicilmi jiray ka doodeen taasoo kale bal calaqal ruuxu intaanu bal isodha ama jana ra'yigiisa samaysan ha wada eego waxyaalihii laba yidhi oo labada dhinacba iyo aqwaashoodii iyo isagoo arrintiisu ay tahay inaad xaqdoone fulaan qowlkiisa raajaxaya fulan baa qowlkiisu arrintu aanay ahayn bal inuu taa doono unoo dabagalo bal imankana kolley waxyaalaan idiin tilmaamay arrinta weyne kolley xaafid ibnu xajar hadalkiisana halkan uu kuba sharxay waa hadal weyn oo isaguna waxyaalo badan kulansadoo in markaa hadalladoodii iyo arrintoodii iyo mucaadalo uu laba imanayo bal taase waa eegan doontaan kolley ina wada aqridaan oo idaan waxba kaba tegin ayaaba muhimo weeye xadiid baa baabka iga harsan xadaثna cbdاللahi بن يuسف qال أخbarna mالك عن زayd بن رباح وعbayd اللh بن أbي abdاللahi الأغر عن أbي cabdاللahi الأغر عن أbي هريرة رضي الله عنه أن النبy صلى الله عليه وsلم زayd بن رباح waxaan filaya dee mooyiin hore usoo maray oo nin reer madiino ثiqa ah dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa walow siqaara taabiciinna la mucaasarooday oo bukhaari iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo waxaa laga nasaa-ina dee musadu malik maha sunantee sheekhiisan cubaydullaahi ibn abi cabdilaahi isaguna waa dabaqadiisa uun intaa ka warisay isagu markaa ka warisunbaa isagana kaba wariya waa nin hiqaa isaguna ama aabbihii abu cabdillaahi alaqar habeenna maalinta xadiidkii nusuulka markaan soo haynay nusuulka waa ninkii inoogaba sugnaa abu cabdillaahi alaqarre magaciisana aan nidhi waa salmaan oo nin reer madiina aan nidhi asalkiisa odhana reer asbihaan buu ahaa halkaa inoogaba sugnaa shaarixuna uu yar qabtay ninkaa weeye aabbihii can abi cabdillahi alaqar can abi hurayrata radia allahu canhu magaciisa markaa in salmaan la yidhaha baynu soo maray ana nabiya sala allahu caleyh wasalam qaala salaatun salaad fii masjidii masjidkayga lagu tukada haadaa kan ah waa masjidkaygan rasuulka ilahina waa ishaaraya khayrun waa ka khayr badantay min alfi salaatin kun salaadood oo fimaa sawaahu masaajidii kale laguma tukanayo ila almasjid alxaraama masjidkaa xurmada le mooye macnaa rasuulka ilahi wuxuu leeyahy salaad masjidkaygan waanuu ishaarayay laguma tukado waxay ka khayr badan tahay kun salaadood oo masaajidii kale laguma tukadeen ahayn un masjidulxaraam aan ahayn ama masjidulxaraam isaga ka mudan axaadiidna waxay kuba timi boqol salaadood oo bal matalan masjidka rasuulka ilaahi lagu tukaday inay udhigmayso salaada ama salaada keliya lagu tukadaa ay la mid tahay boqol salaadood oo masjidkii rasuulka ilaahi laguma tukaday saa daraaddeed markaa masjidulxaraamna uu noqonayo salaada isaga laguma tukadaa boqol kun oo salaadood oo masaajida kalean masjidka rasuulka ahayn inay uba dhigmayso waa fadli aada iyo aada uba weyn waa tadciif badan kolley tadciifkaasna dee salaaddii faradkeed horta way soo gelaysaa salaadaa sunna ana waa ta aan lahayn risaaluu leeyahayba calaa'i oo kale barhkoodna way kala qaadaan arrinka adigu allahuma jiraan waxa weeyaan inay culimmadu yidhaahaan halkan meesha waa maaha kayfka ee kamka maaha macnaa waa xagga kayfka ayay u kala fadli badan yihine tirada maaho taasi waxa ay tahay haddii imanka ruuxu laba salaadoodba lagu lahaayo qadaa uu mas-uul xaraamba tago uu mid tukado middaasi tii kale kama filaanayso salaadun buu tukaday salaaddii kale waa lagu leeyahayoo lama odhanayo boqol kunoo salaadood bay u dhigan tahay intaasoo salaadoodoo dhaaftay ayay tiradii intay laba mid tahay markaa lagaga dhaafayaa ama ay kaba gudaysaa may eh salaaddii waa salaad uun laakiin fadligeeda ayaa saa aad iyo aad ugaba badan taasi waa mid arrin kale oo halkan xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala ishaarayuu qabtay imaam nawowi fii masjidi hada horta meeshii maxaa yidhi rasuulka ilahi uu tacriif waa masjidkaygii buu yidhi waaba macrifo kaasi waa masjidkiisii laakiin wuxuu raaciyay cibaaradan haada waa ishaarshay maxsuusa looba yimaada imaam nawowi baa wuxuu waa sharxa muslime wuxuu leeyahay waxaa mudan ruuxuu dee halkaa tegay inuu ku dadaalo cala salaati fi lmowdic aladii kaana fii zamanihi sala allahu calayh wasalam intii waqtigii rasuulkii ilaahay masjid ahayd dee wax yar oo kooban baanay noqonaysaa inuu halkaa bal kuba dadaalo wixii dabadii laguma kordhiyey inuu bartaasee salaada si ay fadliga u yeesho markaa wuxuu leeyahay lianna tadciifa inama warada fii masjidi waqad akadahu biqowlihi hada bikhilaafi masjid maka fainahu yashmul jamiica maka masjid maka maka o dhan buu shamlinaya haddaan xaramkaba loo dhan laakiin ishaaradan baa waxay keenaysaa intii uu ishaaraya markaas waa sida uu yidhaaho kale xaafid ibnu xajarna halkan waxba umuu yeelan wax tacliiqa uma yeelan walow laba idhaa waqtigii cumar markii uu kordhiyey ayuu arkay dadka qaarkoodoo intii iska ilaalinaya inta dambuu kordhiyey halkan un kuma dadaalayo uu leeyahay meye waa ma rasuulka ilaah haddaan ogeynoo doonaya inuu kordhiyo mabaan kordhiyeyna waa taase laakiin bal cadiya saalim oo isna masalada soo qaada halkaan idiin tilmaamayo ayaa wuxuu sheegaa inuu imaam nawowi hadalkan ka noqdo markaa dee khilaafba meesha uu kaba baxay waayo dadkii kale waxay leeyihin may fii masjidii cumuumkeedaan eegaynaayo dee waa masjidkiisii uun marka wuxuu leeyahna wuxuu kaga noqdaa sharxulmuhadab maan hubsan laakiin waa si uu sheekhaas soo naqliyo markaas uu leeyahay imaam nawowi hadalkan uu kagaba noqday halkan sharxa muslimiya kuba sugan oo sharxulmuhadab uu kaga noqdo markaa khilaafkii meeshii uu kaba baxayoo intii lagu kordhiyeyna waa masjidkiisiio tadciifkan labadiiba wada mar tadciifkan uu yeelanaya baabu masjidi qubain masjidkii quba baabkiisii weeye ama fadli masjid quba xدثنا يعقوب بن إبراهيم قال xdثنا بن علية قال أخبرنا أيوب kle يعقوب بن إهrاm يعقوب بن إهrاm kitaabka laakiin ninka aynu habeen dhaweyna soo haynay ama waan sooba haynay de koley ha casharkiiba aan ku bilownay xadaثna isxaaq xadaثna يعقوب بن إبراهيم taas baynu halkii casharku inoogaba bilaabmay xadiidkii maxamuud ibn rabiic iminkana yacquub ibnu ibraahim eeg laba meelood bay ku kala jiraan mid waa sheekha bukhaari midna waa sheekha sheekhiisa kolleyna dee kitaabka aan kusoo araro ninkan sheekhiisii waa dowraqi ninkan laba yidhaah lixda kalena ama shanta kalena u wada sheekhaa ama ninka isagu yacquub ibnu ibraahim iminka taasi waa yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeyaanoo markaa labay kala yihiin dee waa koona magaciyo magacaaba bay ku kulmeen lakin dee dabaqadii bay ku kala duwanyihin ku kala horeeyaan wuxuu ihi markaa ahbaranaa ayuuba can naaficin ana bna cumara radia allahu canhuma kaana wuxuu laa yusalii midaan tukan min aduxaa waqtiga duxada ilaa fii yowmeyni xalayna waa tii aan hadalkiisii soo haynay ama umuurihii kuba tacalluqsana xagga duxada iyo ibni cumar marka waqtigaa barqada laba cishuun buu tukan jiray yowma maalin yaqdamu uu imanayo makata maka maalinta uu soo galo fa inahu kaana yaqdamuhaa duxan waqti barquun buu soo geli jiray si rasuulka ilaahi u soo galay fayaduufu bilbeyti beytkuu dawaafayay uma yusalii ragcatayni khalfa almaqaam laba ragcadood laakiin kuwaasna waa kuwii dawaafka dee ee maha salaad duxa waxa la yidhaaha imaka halkan lagu fasiro taasi waa maalin maxalushaahidku waa tan dambe wayowma maalin yaatii uu imanayo masjida qubaain masjidka quba bal qubaa iyo qubaain labadaba haddii la tadkiiriyana waa la tasriifin haddii la ta'niisiyana waa dee sarfigaa loo diidaye waa masjidkan macruufka ahe masjidka quba maalinta uu tegayo fa inahu ibnu cumar kaana wuxuu yaatii mid yimaada masjidka quba kula sabtin maalin kastoo sabtiya uu iman jiray waana inoo soo socotaa dee xadiidkan uu inoo socon doonaa faidaa dakhala almasjida masjidka marka uu soo galo masjidka quba isagoo sabti kasta soo siyaarin jiray markuu madiino joogo kariha wuxuu nacayay an yakhruja inuu baxa minhu xaggiisa dee waqti barqaana wuu imanayay xataa yusaliya fiihi ilaa uu kuma tukado qaala wuxuu ihi naafic wa kaana wuxua ina cumar yuxadisu mid ku warama ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaa yazuuruhu masjidka quba mid siyaarta raakiban xaalu yahay isagoo wax fuushan wamaashiyan isagoo soconayana bal matalan waa labada waqtiba adigu isagoo wax fuushanna waa iman jiray isagoo socda bal dee rasuulka ilaahi baana maalintaa sabti iman jira oo isagu kagaba dayanayay qaala wuxuu idhi waa naafic baa odhanaya wa kaana yaquulu ibnu cumar wuxuu mid yidhaaha inamaa asnacu wuxun baaban samaynaya kamaa ra'aytu asxaabii yasnacuuna asxaabtaydii san ku arkay iyagoo samaynaya walaa abdacu anugu dee sansamaynay oo waqtiyadii aanay tukan jirinna ma tukanayo waqtigay tukan jireenna waan tukanayaaye walaa abdacu mana diidayo axadan axad an yusaliya inuu tukado fii ayati saaca fii ayi saacatin waa saacad tii ka ahoo shaaa uu doono oo min leylin habeena u nahaarin anigu kama mancaya salaada kayra laakiin allaa tataxaraw wa inaydaan u qasinoo duluuca shamsi cadcadda soo bixitaankeeda walaa quruubaha dhicitaankeedo bal labadaa waqtiuna iska ilaalisaan kolley intan dambe iyadoo weliba axaadiid kalena ay la socoto horeynu usoo marayo salaada waqtiyada laysu diidayo xadiidkuna weli duruqdiisii way noo socotaa waanan israacinayna baabu man ataa masjida qubaa-in bal xadiidka waxay nooguma sugan horta masjidka quba fadliga uu leeyahay iyo bal maalan masjidkaas iyo dee salaadan laguma tukanayo iyadna fadli xadiid baaba kuba yimi laakiin inamay sugnaanin in salaada la laablaabayo oo la ziyaadinayo sidaa aynu kuma soo marray masaajidaas dee mudan saddexdaa masaajid ay kaba mid yihiin iyada taas umay sugnaaneen laakiin salaadiisu bal dee ruuxa intuu beydkiisa kusoo dahaaro qaata yimaado masjidkii tuka laba ragcadood ku tukado cumro oo kale inay unoqonaysa xadiid baa kuba yimi baabu man ataa masjida qubaa-in kula sabtin baabu bayaani man baabkii cadayntii weeye ataa masjida qubaa-in kula sabtin xdثna muسى بن ismاعيiل qال xdثna cbdالعaزيز بن mسلم عن cbdالله بن ديناr عن بن cمر رضي الله عنهma qال kاn النبy slى الله عليه وsلم yأتي masjida qubاءn kula sabti yaag بn cmr rasuulka ilahi buu kagaba dayanayay masjid quba sabti kasuu imanayay maashiyan xaalu ya isagoo soconay laakiin macnaha waqtiyada qaarkood laguba ku imanaya waqtiyada qaarkoodna dee isagoo wax fuushan wakana cabdالlahi بn cmr yfcalhu cabdالlahi بn cmarna waa samaynayay saas u samaynay macnaha maashiyan waraakiban waa si kolba u sahla ayuunbuu ku imanayay ee laakiin waa imanayay baabu ityaani masjidi qubaa-in maashiyan wa raakiban kolley waa xadiidkii uun intaa hore wakaana abd waxaa imaka halkan tarjamadan xukum siyaado oo xagga salaada lagu tukanaya ah ayaa waxa weeye inoola socoto intan buu usoo celiya waa kii hore oo wuxuu yihi xadaثna musadadu qaala xadaثna yaxya can cubaydillahi qaala xadaثanii naaficun can ibni cumara radi allahu canhuma qaala kana الnabiyu slى اllahu عalيه wasalam yaأti qubaa'a ama qubaa-in raakiban wamaashiyan yaأtii qubaaaba maan ujeeda ma qubaa-in maa halkan qubaa masjidka qubuu imanayay isagoo wax fuushanaya isagoo soconaya zaada bnu numayrin muslim baa kolay sanadkiisa dhameeyey wuxuu inam numayr waa cabdullaahi bnu numayre ziyaadiyey xadaثna cubaydullaahi can naaficin fayusalii fiihi ragcatayni markaasaa eeg rasuulkii ilaahay laba ragcadood buu ku tukanayo intan buu siyaadadan fayusalii fiihi ragcatayni buu tarjamada ama arrinta usoo celiyey markii horeba way nooguma sugnayde baabu fadli maa bayna alqabri waalminbari wuxuu baabaysan yahay fadli maa kii fadligiisa bayna alqabri waalminbari qabriga iyo mimbarka inta udhaxaysa waa rasuulka ilaahay qabrigiisa iyo mimbarkiisa inta udhaxaysa waa intan rawdada la yidhaaho fadliga ay leedahay xadaثna cabdالlahi bn yuسف qal akhbarana maliku can cabdالlahi bn abi bakri can cabaad bni tamimi can cabdالlahi bni زaydi اlmaaziniyi radi allahu canه ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslm qaala maa bayna beytii aqalkayga iyo wa mimbarii mimbarkayga inta u dhaxaysa rawdatun beer weeye ama rawdo min riyaad اljanna jannada beeraheeda iyo riyaadeeda kaba mid ah taas buu yihi xadaثna musadadu can yaxya can cubaydاllahi qala xadaثanii khubayb bn cabdالraxmaan can xafs bni caasim can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi slى اllahu عalيه waslm qaala maa bayna beyti wa mimbari rawdat min riyaad اljanna labada xadiid baa beyti baa inooguma sugan isna tarjamada qabri buu u dhigtay sababtuna dee markii dambe rasuulka ilaahay beytkiisii unbaa halkii qabrigiisiiba oo lagu aasayo markaa aqalkii iyo qabrigii waa islaaba mid halkii aqalka ahayd unbaaba qabri u noqotay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa mimbarii calaa xawdi mimbarkaygana waxaa la keeni doonaa dee xawdkayga korkiibuu kuba sugan yahay bal xadiidka wuu inoo soo celin doonaa weliba meelihiisii dee markaan gaadhno fadliga madiina iyo ayuu ku keeni doonaa xaggan kale balbeer inay tahay barko ama rawdo min riyaad uljanna horta waa fadli weyn oo kuba suganoo dee buqaca biqaacda kaba mida oo laba yidhi iyadu jannadii bay kaba mid tahay buqcadani oon halkan ahayni maba jirto oon dee rawdada ahayni cibaadada lagu cibaadaysano kolley fadli badan bay leedahay xagga inay min riyaaduljanna ka mid tahayna bacdigood waxay kuma fasireen marka horeba intan halkaasaa lagaba keenay waa markooda way kuma fasireen si dee xajarul asadka iyo umuurahaba ay u yidhaaheen taas waxaa kaloo lagu fasiray macnuhu waa biictibaari ilma'aaloon daacada lagu daacayso ee lagu cibaadaysanayo ayaa hadhow dee maxaa lagu gaadhayaa jannadiibaa lagu gaadhayaayo ma-aalkeediibaa muxuu noqonayaa taas ama ha laba yidhaahay intana halkaa loo raraya ama waa cibaadadii iyo daacaadkii lagula dhexdeeda halkaa laguma samaynayay ayaa waxa weeye lagu gaadhayaa janno dee maantana waxay la tahay si sahlan looma geli karaa ma laguma dhawaama karaa way adagtahay me laakiin waxa weeyaan dee fadligaasay leedahay xadiidkana wa inoo dambeeya xadiidkii baabka uguba dambeeyey waana xadiidkii abu saciid buu imanka dhammaynaya xadiidkana waxaan filaya horena inaynu usoo marre baabu masjidi bayt lmaqdis masjidka baytulmaqdis bal fadligiisa oo dee waa waxaan kol haddii loo safrayona fadligiisa taa inooguma sugane baabkiisii weeye kolley baytulmaqdisna dee waa xaafid ibnu xajar baa halka hore sharxa xadiidkaa hore markuu sharxayay magacyada baytulmaqdis leeyahay iyo ilaa labaateneeye uu gaadhsiiyey iyo baytulmaqdis iyo muqadas iyo qudus iyo intuba waa alfaad iyo magacye ayuu halkaa hore sharxa halkaan lahaa kolley in la wada eegtaa mudan ayuu ku arooriya waxyaalo kusoo arooriya waxyaalo badan oo kala duwan oo ku tacalluqsan beytkeen xadaثna abاlwaliidi qaala xadaثna shucbatu can cabdilmaliki samictu ghazacata mawlaa ziyaadin intan weeye halkan lahaa wuu soo kordhin doonaa ziyaadkana waa ziyaad ibn abi sufyaan mucaawiya walaalkii weeye amiirkii mashhuurka ahaa de waxa weeyaan walaalkii maaha waa dee ninkii isagu dee waa waa tabani baabu ahayde laakiin dee isagu walaalkiisa kaba dhigtay taasba weeyaan ziyaade qaala wuxuu uhi samictu abaa saciidin alkhudriya radia allahu canhu abaa saciid baan maqlay waa ziyaad ibnu abihi iyo ziyaad ibnu ummihiyo kii ay laguba idlaaqi jira abubakrata ayay dee xagga hooyo ka walaal ahaayeen samictu abaa saciidin alkhudriya radia allahu canhu yuxadidu biarbacin afar buu kuba warramaya can nabiyi sala allahu calayhi wasalam faacjabnanii afartiibaa icajab geliyay aad baan u jeclaystuu leeyahy wa anaqnanii waa ta'kiidun anaqnanii iyo acjabnanii waa isla macne oo shay-un muuniq haddii la yidhaha waa shay-un mucjib markaa way icajab geliyeenoo aad baan ula dhacay weeyaanoo waan ka helayba oo aad bay u fiicnaayeen oo u jeclaystay qaala muxuu yidhi afartaas khaslo laa tusaafir ilmar'atu haweeneydu yaanay safrin yowmeyni laba maalin socod ilaa wa macahaa zawjuha in ninkeedii la socda aw duu maxramin ama ruux maxaarimteeda ka midii uu mooye kolley safarna waan soo aragnay dee xajna way kuba iman doontaa haddii la yidhaaho dee halkaasaanay kuba iman doontaa masalada markay xaj noqoto maxay noqon ma shardibaa mise maaha masaladu halkaasay nooguba iman walaa sawma yowmayn walaa sawma soomna ma ahaanin fii yowmayn laba cishona lama soomi karo maba ansaxayo soom alfitri waaladxaa ciidulfitri iyo ciiduladxaa walaa salaata salaadna ma ahaanin bacda salaatayn laba salaadood dabadood bacda subxi subaxa dabadee xataa tadluca shamsu wa bacda alcasri xataa taqriba ilaa ay kaba dhacayso walaa tushadu loomana xidhxidhanayo oo alrixaalu waa rixaashii looma adkaysanayo loo xidhxidhan maayo looma safrayo weeye ilaa ilaa halaaثati masaajida masjid alxaraami wa masjid alaqsa wa masjidi wallah subxaanah wa tacala aclam